bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeysta qodobada warkaca wa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyey hindi sharciyeedyada baaqna ka soo saaray colaada gobolka owdal hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed iyo wafdi hogaaminayo oo lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo saddex boqol iyo sagaashan xildhibaan oo lagu dhaariyey magaalada muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan yuhuudda oo ka qaxaysa duqeymaha iiraan ayagoo ku sii qulqulaya xadka ay laleeyihiin dalka masar
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey hiddo sharciyeedyada baaqna ka soo saaray colaada ka aloolsan gobolka awdal cabdiraxmaan xasanna ayaa muqdisho kasoo diray golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa waxay ansixiyeen sharciyeedo heshiisyo iyo xir nidaamyaal muhiim ah oo waxtar u leh tayeynta hay-adaha dowladda iskaashiga iyo horumarinta dalka iyadoona qodobada ay ka doodeen ay kala yihiin hinti sharciyeedka hay-adda maamulka goromada diyaaradaha ee soomaaliya siyaasadda qaran ee ilaalinta badqabka rayidka xiliyada howlgallada ciidan iyo colaadaha hinti sharciyeedka la dagaalanka tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka xer nidaamyada sharciga shaqada arrimaha dibadda heshiiska caalamiga ah ee ka hortaga falalka sharci darada ah ee ka dhanka badqabka socdaalka badda brotokoolka kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxkabedelka heshiiska caalamiga ee mas-uuliyadda madaniga ee waxkabedelka wasaqowga saliidda heshiis saafgarad ah udhexeeya dowladaha soomaaliya iyo isbaaniya kuna saabsan wadatasha siyaasadeed qaraarka hirgelinta hanaanka tartanka furan kulanka golaha wasiirada u shir gudoomiyey ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa lagu boogaadiyey ciidamada qalabka sida ee qaranka soomaaliyeed oo deegaan hor leh maalmihii lasoo dhaafay ka xoreynayay al-shabaab wasaaradda amniga iyo gaashadhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa golaha warbixin ka siisay dadaalada dowladda ay ku wado ee lagu baacsanayo al-shabaab iyadoona dhowaan la qorsheynayo howlgallo ballaaran sidoo kale golaha wasiirada xukuumaddu waxa ay bogaadiyeen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed iyo caasimada kumeel gaarku ah baydhabo sida wanaagsan oo ay usoo dhaweynayeen ciidamada qalabka sida golaha ayaa sidoo kale bogaadiyay ciidanka qaranka sidii mas-uuliyadda iyo taxadarka ay ku jirtay u maareeyeen howlgalladii ugu dambeeyay dhowaan ay ka fuliyeen muqdisho ilaa iyo baydhabo ugu dambeyntii xukuumadda federaalk soomaaliya waxay si adag u cambaareynaysaa dhinacyada ay colaadu u dhexayso ee gobolka awdal inay si bilaa shuruud ah u joojiyaan xabadda qaataana nabadda iyadoo oo lagu dhiirigelinayo inay khilaafaadka ka dhashay deegaanka ku xaliyaan hab wada hadala iyo safgarada sidoo kale xukuumadda federaalk soomaaliya waxay ugu baaqaysaa maamulka somalilan inay qaataan mas-uuliyadda kaga aadan xalinta dhibaatadan door hogaamineed kana ciyaarto daminta iskahorimadyada sokeeya iyo xasilinta deegaanka xukuumaddu waxa ay codsi u diraysaa hogaanka dhaqanka culimaadudiinka aqoon-yahanada iyo dhammaan waxgaradka deegaanka iyada oo ka sugaysa in ay u istaagaan daminta colaada ayna xoojiyaan walaaltinimada kana shaqeeyaan sidii loo heli lahaa xal waara oo meesha ka saaraya sababaha keena iska horimaadyo soo noqnoqda wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wafdiga uu hogaaminayo hogaamiyaha waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey wasiire ka tirsan xukuumadda siyaasiyiinta deegaanka saraakiil iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soo dhoweynta kadib ayaa wuxuu kulan la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nur madoobe iyo hogaamiyaha kumeel gaarka koonfur galbeed ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayagoo sheegay in dhowaan la qaban doono doorashada maamulka koonfur galbeed
waxaan ka mahad celina runtii soo dhoweyntii qiimaha lahayd iyo qaayaha lahayd ee laii sameeyey hadday ahaan lahayd mas-uuliyiinta labadooda heer iyo shacabka guud ahaan soomaaliyeed ee koonfur galbeed ku nool aad baan runtii idinkaa mahad celinaya sidii miisaanka lahayd ee laii soo dhoweeyey marka xigta kolley gadaalun baan ka hadli doonaaye mahad celintaas kasoo kadib afar qodob oo yaryar un baan halkan ka jeedin doonaa oo ah waxaan u nimid waxaa waaye inaan haddii ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiin dhaba laga sameeyaa meeshaan haddii ilaahay yidhaahdo annagoo kaashanayna ee shacabka qaybihiisa kala duwan iyo iyo culamaau diinka iyo odayaasha dhaqanka nagoo kaashanayna ilaahay idinkiisa iyo amniga inaan wax ka qaban haddii ilaahay noo fududeeyo ilaahay idinkiisa annagoo shacabka koonfur galbeed kaashanayna dabcan ma jiri doonto qof si shaksiya loo beegsado ama qabiil si gaara loo beegsadona ma jiri doono dal maamulka koonfur galbeed waxa waaye dadka ku nool dad walaala waaye amnigan inaan wax ka qabanno waxaan kaloon halkan ka soo jeedinayaa sida uu guddoomiyahaba hore uga dhawaajiyey in maamulkii jiray siduu siduu hore ugu shaqayn jiray ugu shaqeeyo wixii maqnaana hadday jiraan inay soo galaan oo sidoodii shaqada u wataan haddii ilaah yidhaahdo amniga hay-adaha amnigana runtii waan ammaanayaa haddaan intaan diyaaradda ku soo jiray waxaan fiirinayay dhulka ay soo mareen marka runtii ciidamada qaranka waa hambalyeynayaa amnigana waxaan ka dardaarmaynaa shacabka guud ahaan koonfur galbeed ku nool inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga sidii loo xasilin lahaa haddii ilaah yidhaahdo dagaalan wixii warbixinaan ka jeedin doonaa mar labaad iyo mar saddexaad mas-uuliyiinta halkan fadhida iyo shacabka guud ahaaneed ee koonfur galbeed waa u mahad celinaya asalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رئيس وزارها أهنا سيحايا حيلك جارسين مدهوينها كفر قلبات وزير دا حلبان دا دمان هير معمول وزير دا دولة قبلات كفر قلبات هير معمول قبل كي الدقمة دا وسلامتهين مانتا وحي shaqaa aan soo qabanay iyo arrimahaas isugu imaanin waxaan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna siihayaha xilka iyo gaarsiinta madaxweynaha loo soo magacaabay walaalkeen jibriil ayaan soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan maaragtay ugu farxadsanahay in la helo sistamkii si uun maaragtay loo xoojiyo ilaa doorashada ka dhacayso afaankum looga ilaaliyo waan ognahay nidaamku wuxuu ahaa sida maaragtay la rabay sidii madaxweynihii ka horeeyey cabdicaziiz shariif xasan markuu baxayey in guddoomiyaha baarlamaanka haddii la waayay ku-xigeenkiis ayaa la rabay markii ayaga la waayey dowladda soomaaliyeed waxaa u bannaan sida dastuurka uu u bannaynaayo markii dowlad goboleedka yacni dhibaato maaragtay mase duruuf adag galo dowlad federaalka waxay xaq u leedahay inay badbaadiso soo fargeliso waa qodob dastuuri ah marka sidaa daraaddeed dowladda soomaaliyeed maadaama guddoonkii baarlamaanka iyo xogeenidiisaba la heli waayey si aan maaragtay talada maaragtay u noqonin yacni jaantaa rogin mase meel vacuum ka jiro qof mas-uul ah oo xilkaas ka bixi karo oo xagna u leh xag dastuurina ah ayaa dowladda soomaaliyeed waxay u garatay in maaragtay si haay la suubiyo hawsha sii wado daadixiyo ilaa doorashada laga gaarahayo ayada oo la shaqaynahayo maamulkii horey u jiray oo maaragtay xukuumaddii horey u dhisanayd la shaqaynayo iyo guddiyadii la samayn doono guddiya la samayn doonaa haddii alle ino oo yani dib heshiisiin leh yacni noocyo badan leh ayaa la samayn doonaa si deegaanku isku soo celintiis iyo dadkii maaragtay waxyaalahay dhadhacay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tii lagu dhammaystiri lahaa yani jiritaankii dowladdii koonfur galbeed ilaa doorasho dhab ah la qabto oo sida maaragtay dowladda soomaaliyeed soo ansaxisay guddiyadeeda doorashada iyo dastuurka lagu soo ansixiyey doorasho qof iyo cod ah inay noo suurto gasho doorashooyin hore wax ka bedelana dalka ka dhaco ayaan sugaynaa insha allahu marka walaalkeenaan soo dhoweynaynaa waa mahadsantihiin wixii kalaa gadaal yaan isdhaafsan doonaa saddex boqol iyo sagaashan kaxildhibaan ee golayaasha deegaanka gobolka banaadir ayaa maantaas rasmi ah loo dhaariyey kadib munaasabad ka qabsoontay magaalada muqdisho xildhibaanadan ayaa ah xubnihii ku soo baxay doorashadii golaha deegaanka waxaana hadda si rasmi ah ay u bilaabi doonaan waajibaadkooda shaqo dhaarinta xildhibaanada waxaa fuliyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo mid mid u dhaariyey xubnaha iyadoo intooda la dhigay kitaabka qur-aanka kariimka xildhibaanada ayaa ku dhaartay in ay si daacadda u gudan doonaan mas-uuliyadda loo igmada islamarkaana ay u adeegayaan shacabka iyo horumarka gobolka munaasabadda dhaarinta ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxayna waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo maamulka gobolka tani waxay calaamad u tahay dhammaystirka marxalad muhiim ah oo la xiriirta dhismaha ogolayaasha deegaanka ee gobolka banaadir xildhibaanada cusub ayaa la filayaa inay si deg deg ah u guda galaan howlaha muhiimka ah ee horyaala oo ay ka mid yihiin dejinta qorshayaasha horumarineed iyo wax ka qabashada baahiyaha bulshada ee ka jira degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada bandiridley ku soo xirtay tababar kor loogu qaadayay aqoonta guddiyada nabadda cabdirasaaq maxamed ayaa mudug ka soo diray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u hesiinta dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adda c b d ayaa magaalada bandiirale ee gobolka mudug kusoo gebagabaysay tababaro loo qabanayay guddiyada nabadda habdhaqameedka soo jireenka ee xalinta khilaafaadka si loo helo digniimo degdeg ah markay yimaadaan xaalado khatara magaalooyinka bandiiraley abarooqa iyo cadaado tababarkan oo daba socday kulamo nabadeed oo ay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ku qabanaysay magaalooyinka cadaado bandiirale iyo abarooqo ayaa xubnihii ka qayb galay waxa ay ka warbixiyeen tababarkan iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen iyagoo la sheegay inay ku shaqayn doonaan casharada ay ka barteen tababarka habdhaqameedka soo jireenka ee xalinta khilaafaadka si loo helo digniino degdega markay yimaadaan xaalado khatara anigu waxa magacaygu waa farxiye maxamed guure waxaa la ii doortay guddoomiye ku-xigeenka nabadda heer degmo ee degmada bandiiroley waxaan rabnaa waxaan la iigu doortay cod gacantaaga waxaana aada ugu mahad celinayaa wasaaradda hayadda hay-adda c b d in aan helnay xuquuqdii dumarka maadaama guddoomiye wiil noqday qof dumarana uu noqday guddoomiye ku-xigeen xuquuqdii dumarka waxaan leeyahay waa la xaqiijiyey waana la ansixiyey awalan ilaah mahadus kale waxaa halkaan nagu soo dhammaaday tababar tababarkaas oo ay qabanaysay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo hay-adda c b d tababarkaas wuxuu ahaa guddi la dhisaayay oo ka shaqeynaya deegaanada bindirili iyo hoostaga inay ka shaqeeyaan nabadda aniga magacay waa ciid taaliil jaamac waxaan ahay xogaayaha guddiga hay-addu aad iyo aad bay umahadsan tahay waxa kale oo ka qayb qaatay maamulka degmada oo runtii shaqada geeska waday marka aad iyo aad bay umahadsan yihiin
meeshaan waxaa nagu soo gebagaboobay tababar laba maalmood socday oo ay noo soo qabanqaabiyeen hay-adda c e b d wasaaradda arrimaha gudaha maamulka degmada bandiiraley aniga magacaygu waa cabdinuur sheekh maxamed axmed waxaa la ii doortay inaan guddiga nabadda heer degmo guddoomiyaheeda aniga la ii doorto ilaahay baa mahadda iskale waxaan rabnaa marka guddigaas haddaan nahay inaan horumarka waxaan ka shaqaynayno waa nabaddii waxaa naloo igmaday waa khilaafaad waa wax deegaanka ku badan biniaadanka hay-adda wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda c b d waan u mahad celinaya oo mashruucan iyo shaqadaan qabtay maasha allah aad iyo aad baan u mahadsantiin baan leehay soo dhowaada waa dadka dadka biniaadanka intay nool yihiin baa loo taliyaa markay dhintaan looma taliyo maanta meeshii ugu fiicnayd baa kusoo beegmaan leehay waayo abaaraa jira colaad baa jirta dhulku maaragtay waa iska khasaaro badan tahay magacaygu waa cabdiqaadir jaamac shidane waxaan ahay xogayaha degmada bandiiraley maanta halkan waxaa noogu soo gebangaboobay barnaamij gacantaaga ah oo lagu dooranhayo guddiga nabadaynta say bandiraley iyo eryadeeda guddigaas waxaa lagu soo doortay sifo gacantaag ah oo soo xulasho ah oo maxaan ku idhahdayy bulshadii halkaa isugu timid ayaa dooratay waxaana loo idmaday inay nabadaynta ka shaqeeyaan tan kale waxa weeye annaga haddaan korjoogto ka ahayn waxaan u mahad celinaynaa iyagana waa bogaadinaynaa wahanbalyaan leenahay xilkiina allah inii fududeeyaan leenahay kuwii xilkooda guta allah inka dhigaan leenahay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha halka aad naga dhegaysanaysaana waa raydo ujoor markaana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan israa'iiliyiinna ayaa ka barakacay duqeymaha iiraanna ay ku beegsanayaan dhulka ay xuuqa ku haystaan qaxaasi ayaa u gudbay dhinaca masar iyaga oo ka tallaabaya siinay waxa ay cabasho ka yihiin qiimo kororka lacagta lagu dego hoteelada ku yaala dalka masar dadkana ayaa ka baxsanaya weerarada duqeymaha ee ugu imaanaya iiraan waxaa sare u kacay lacagaha lagu gudbayo dhinaca xadka iyada oo dhinaca hoteeladana ugu sii darnaayeen sida uu wariyey wargeyska lagu magacaabo israa'iil masar ayaa kordhisay lacagta ay ku qaado barta lagu magacaabo taaba oo ah meel muhiim u ah israa'iiliyiinta ka baxaya deegaanadooda kuwaas oo doonaya in ay galaan jamhuuriyadda carabeed ee masar oo ka nabdoon colaada ka jirta bariga dhexe ee dhegeystayaal war wixii dalka iyo dib idaacadu noo soo gaaro waa nag intaa warka waxaa idin akrinayo anigu cabdiqaadir maxamed yamaan ah cidduu warkay sheeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kulanaha radio jor warka waxaa soo saaray cali maxamed cursame cali kabi cali ka dhanka farsamdana waa axmed shariif sabka sidaasi iyo nabad